kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka dalka oo digniin u diray xildhibaannada waxaan sidoo kale idiin haynaa qoys ka mid ah shacabka faafi oo wiil ka maqan yahay oo dowladda codsi u diray beel xubnaheeda ugu baaqday inay dadka kale ugu dulqaataan saamaynta abaarta soomaaliyana waxyaabahan idiin hayna waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga waddaniga oo faahfaahin ka bixiyey in looga yeeray xarunta dembibaarista caalamkana waxaan idiin haynaa diwadbaxyo weli ka taagan dalka kazakhstan inkastoo ee golaha wasiirrada ee dalkaasi la kala diray intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo arbaco ah taariikhduna ay tahay shanta bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun laba iyo labaatan kasta f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegaysanaysaan anigu ah mawliid maxamed shuuri ayaa warka idiin soo saaray sidoo kale idinla socodsiinaya yuusuf bakad ayaa farsamaynaya waan idinkaga mahadcelinaya inaad dasheen wakhti aad nagu dhegaysataan kusoo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kale guddoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta justin muturi ayaa mudanayaasha uga digay inay u dhaqmaan qaab sumcad xumo ah si gaar ah marka ay gudanayaan waajibaadka ka saaran xeerdejinta toddobaadkii hore ay ahayd markii rabshado laga soo tebiyey gudaha baarlamaanka xilli ay socotay dooda ku saabsan xeerarka siyaasadeed ee waddanka mudanayaasha ayaa maanta dib u bilaabay kalfadhiyo gaar ah oo la qorsheeyey inay socdaan saddex cisho oo uu codsaday hogaamiyaha aqlabiyadda ahna mudanaha deegaan baarlamaaneedka kipipiri amos kimunya qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa maanta isku dayay inay kimunya ka hor istaagaan inuu isbedelada u bandhigo baarlamaanka balse kuma aynan guulaysan xildhibaanada xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa si weyn uga soo horjeeda isbeddelka dhigaya in xisbiyada waddanka loo bedelo isbahaysyo lasoo dhisayo lix bilood ka hor codaynta guud waxay wacad ku mareen in xitaa haddii loogaga adkaado baarlamaanka ay dacwad geyn doonaan maxkamadda siyaasiyiintan ayaa ku doodaya in isbedelada la soo jeediyey ee uu baarlamaanka ka doodaya aan laga talagelin dadweynaha hase haatee hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka amos kimunya ayaa xalay waraysi uu bixiye ku sheegay in aynan sax ahayn in shacabka aan loo bandhigin isbedelada dooda maanta dib u furmatay oo socon doonta ilaa iyo jimcaha ee waxaa hareeyey buuq inkastoo xaaladda la xakameeyey wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan iminkana dhankaasiya faafi qoys ka mid ah shacabka faafi ee ismaamulka gaarisa oo wiil ka maqan yahay ayaa dowladda codsi u diray maxamed baaruud xuseen ayaa dhammaystiraya ehelka mid ka mida dadka deegaanka faafi oo muddo lala'ya ayaa codsaday in lasoo daayay ibraahin yuusuf xasan oo lagu tuhunsan yahay laamaha maanka ee dalka inay gacanta ku hayaan ibraahin yuusuf xasan waxaa waa nin reer xagadheera waaye waxaas buu leeyahay caruur buu leeyahay oo korinayay marka ilmaha iskuul ugu jiraan muddo hadda laba bilood ama bil iyo bar eh yuu hadda maqan yahay nimanka kale waay maqnaayeen waa isla qabtay weelmariir baa mataqaana maxaha lagu qabtay waa la xareeyey markaas wixii de odayaal baa u tageen odayaashii baa lagu soo diiday waxa la yidhi mataqaana ma ahay meesha noo dhaaf anaga nagaa soo baaranaynaa ilaa iyo hadda ninkii ma hayno laakiin nimanka kale la socdo lala qabtay waa la soo sii daayey markaas saasaa jirtaa marka ninkaas xaaladiisa waa noocaas marka maxaa waxaan rabnaa ibraahin cidiisa lagu soo celiyay ilmo korinay iskuul ay ugu jireen marka ilmihii iskuulkiisi mataqaana waa cidla wuxuu ahaa aabba caruur badan koriyo oo shaqaysta sida ay sheegeen waxayna codsi u direen dowladda shaqadiis waxaan ahayd in wax iska ahaaya martaan iska loo leeyahay mar macallin buu ahaa macalihii macallinimada uu mataqaana dugsigu ka qaadanay iyo mataqaana haddana ganacsi ahaan u galay marka geel buu mataqaana maxaa ahay meelaha duurka ka soo gadaa mataqaana meelaha faafi iyo taga iyo caanajo qori iyo elmereer iyo ilaa wuxuu tagay baash kale intaasoo mataqaana u ka dalaan doolay marka maanta iyadii caanajo loo qabanay laba naf oo mataqaana qorbacyo yar oo gaday ka soo fakatay kuwaasuu raadinay dowladda sharci leh waa dowlad maxkamad leh marka waxaan leenahay ninka asaga mataqaana maxaa ahay dadka dowladda ilaalinayso ku jiraaye oo gacantii dowladda ku jiraaye marka ninkaas la soo sii daayo saasaan leenahay annaga dhankiisa xildhibaanka faafi cabdikariin cusmaan riti ayaa dowladda ugu baaqi inay soo daayeen ibraahin yuusuf hadduu gacanta dowladda ku jiro ama sharciga la hor keena hadday dhici weydana wuxuu sheegay in arrinkaasi uu baarlamaanka geyn doono marka waxaan la hadlay qolooyinka amniga magac waa u diray idii waa u diray ninkii ilaa hadda ma hayno ibraahim yuusuf xasan baa lahaa waa nin oday oo xaas ah waa nin la garanayo marka dowladda sida sharciga laba u bannaan dadka intii la qaado la iska waynaayo horta sharciga ma qorayo waxaa noogu dambaysay welmareer marka macalwelmarin waan la soo hadalnay waxaan leenahay ninkaas ha la keeno oo cidiis ha lagu celiyo xaas buu leeyahay ciyaal buu leeyahay haddii la keenaynin soo maho maxkamada ha la keeno qofka haddii caddeyn aa ku haysid inuu maarata wax xun samaynayo dadka tus si loogu cibri qaato ama si loo ogaado haddii aad maaragtay isku daydo inaad wax xun samaysid dowladda way ku arkaysaa dowladda gacan dheer bay leedahay waan lagu qabanaya laakiin qof baa la qaadaya la iska weynaya anna raalli ka miihi haddii arrinta la daayin waayana hataa asaga maxkamad waxaan geeni doonaa baarlamaanka annaga abdulhamid waan ka sheegi doonaa inaan arrintaas aan u dacwoodo qolooyinka amniga waxba laga qabanin ninka asaga ee sida dhoksaa baan soo sii daayo haddii la sameyn waayo baarlamaanka waxaa la furaya labaatan iyo afarta midda koowaad oon baarlamaan geenayo ayuu noqonaya waa inaan noo sheegaan mesay geeyeen qolooyinka amniga ilaa igaa qaadeen labadii kale waa la helay labadii kale way imaadeen wayna sheegeen in la wada qabtay marka ma dhihi karno yani ninka lama hayo mana arkin waa ben waxaan u- arrintan u dirayaa weli rabo inaan la hadlo mataanka wasiirka amniga inuu arrintan la dagaalo inuu joojiyo si dhaqsaha badan si dadka annaga ay maaragtay nabadooda u helaan ay dowladda ula shaqeeyaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star faafi aad iyu mahadsan yahay maxamed baaruud oo warkaasi inoo soo diray weli waxaad degeysanaysaan warka duhurnimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka kenya ayaana ku guda jirna dhanka kale mudanaha deegaan baarlamaaneedka faafa ismaamulka gaarisa cabdikariin cismaan oo la hadlay warbaahinta star ayaa sheegay in marnaba aynan ogolaan doonin in si qasab ah lagu xiro xeryaha qaxootiga dhadhaab iyadoo aanan sharci loo marin waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in bishan dhexdeeda aqoonsiga qaran ay heli doonaan kenyaanka ka soo jeeda dhadhaab faafiya koonfurta wajeer ee horay iskaga diiwaangeliyay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n a c r mudanaha ayaa tilmaamay inuu meel wanaagsan marayo barnaamijka dadkaasi looga saaray faraha qaxootiga
hadalnay arrintii maaragtay dadka maaragtay deegaanka ah amse dadka wadaniga ah sida wajeer ka soo jeedo een, gaarisa county ka soo jeedaan ilaa iyo mandheera meel kasta dad badan baa jira abaara noocan baa dhici jirta ka hore waaga qaxootiga imanayeen dadka marka maadaama raashin la qaybin jiray reebadiina iska ahayeen masaakiin ahayn waxba ogeyn waxay galeen maaragtay qaxootiga si maaragtay ay ugu noolaadaan amse ilmahooda ugu bishaan ilmihii meesha ku dhasheen macalwaalidiintii marka waxaa loo qoray inay yihiin qaxooti marka ayaga may garin waaga ayaa loomana sheegin hadda markii la weynaaday ilmihii ay noqdeen jaamacad in aadaan mise shaqo ay raadsadaan mise macal waalidkii la weydiiyo cunugaaga maa dhashay kabandhiiskeen la fiiriyo qof wuxuu noqonaa qof xooti ah adigu waan ka doonaa wax badan arrintan waxaa kaloo jiraan dad badan oo reer soomaaliya ah walaalaha naga soomaaliya ka imaadeen oo kabaandhooyinka celiyeen marka horta vettingii shaqo fiican baa la qabtay waa kii aan mar imaanay gaaris waa kii ogid aan launch garaynay wasiirka amniga wuxuu- ku-xigeenka amniga aan la socday annagoo maaragtay dhadhaab iyo lagdheera iyo faafi ah tiina waa aan ku guuleysanay process kuu bilowday gaartaa la geeyey kadib wixii baa dib loo xaqiijiyey waxaa la geeyey nairobi hadda way soo baxeen kabaandhooyinka saan aaminsannahay waxaan isku eegay marka wasiirka waxaan weydiinaynay kabaandhooyinka maadaama ay soo baxeen doorashan la gelayo waxaan rabnaa sida u dhaqsaha badan dadka anagii in loo geeyo kabaandooyinka ayaga ah. wasiirka uu yeelay wuxuu dhahay bishan dhexdeeda laba maalmood waxaan qaadanaynaa inaan gaarsi tagno kabaandooyinka ayagana waan geynaynaa inkastuu uu noo sheegay marka ayada fadhiga ayada madaxa ka soo jeedaan gaarisa county inay la dagaalsan yihiin maaragtay kabaanda asaga horta qof islaam ah oo walaalka ah oo reer gaaris ah gobolka doon ha noqdo horta waa khalad inaan dhahdo wixii uu ku shaqaysan lahaa amase uu ku socon lahaa ilaa horta kabaanda waa qasab inuu qofka leeyahay amase inuu qofka qaato adigoo mas-uul oo soo doortay oo islaam sheeganaysid oo soomaali sheeganaysid inaa u diidid amasaa hor istaagtid wuxuu qaar baa soo qadan warqad inkastoo magaca noo sheeg markaa iyada badannahay waxaa joogtay safiya oo ka imaatay ijaara waxaa joogay xildhibaanka laga soo doortay dhadhaab dahiye waxaa joogay hire anigoo faafi ka socdo wejiya saafta oo ka socdo omar waxaa kaloo nala joogay sanataha garissa county marka uuna naga ballanqaaday inuu imaado waxaan rajaynaynaa si usaaban in la helo dulamaaydheen marka anaga dee sharci la maro waxaan ka qabnaa madax xero in la xiro laakiin dad baan xoog xero ku xiraynaa amse insecurity waddan ka jira waxaa keenta xeradan qaxootiga waxaa kulli waa been marka anaga ma yeelaya ali cabdikariim raalli kama ihi umana malinaya in la xiri doono xeradan inta qaxootiga ilaa bishi lixaad saansaankeedii maba lahabo maxaa lagu xiri qaxootiga lacagta anaga haddii ay noqoto in dadka la raro waa in lacagta lagu xiro lacagta lagu lagu raro lacagta imaarta ka imaatay un c r oo kale un c r ta waa lacag la-aan oo xirooyinka way dib u xirayin dowladda kenya maanta aan kula hadlay lacag la-aan waay marka waxaan maarata waa iska kalaam liil nin maarata iska istaago maarata qaxootigaas dejiyaan lama xiraayo hadday noqoto in la xiraan annaga u imaanayna maadaama madaxdii aan nahay meesha laga soo doortay annaga u sheegna waqti la xiraayo marka ayay ka cabsanin annaga cabdikariim ahaana qaxootigaan la jira mana yeelayno in la dulmo
waa tahay codkaas haddaan intaasi uga gudubno xisbiga a n c ee uu hogaamiyo musaale mudhaabed ayaa la qorsheynayaa inuu saddex iyo labaatanka bishan xarunta boomaas ee magaalada nairobi ku yeesho kulan shaaca looga qaadi doono cidda ku matalaysa loolanka madaxtinimo ee bisha sideedaad xogayaha guud ee a n c ee simon kamau kiguru ayaa arrintan la wadaagay warbaahinta wuxuu xusayay inuu isugu yeeray kulan gaar ah oo ay ufuudda insi yeelanayaan abbaari sagaalka subaxnimo ee saddex iyo labaatanka bishan janaayo kamau ay hoosta ka xariiqin ajendaha ugu muhiimsan ee shirka ay tahay in la xusho musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga a n c iyo inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan rabitaanka madaxtinimo ee isbahaysiga ooka iminkana dhankaasi wajeer mid ka mid ah beelaha dega gobolka waqooyi bariya oo yeeshay kulan ay uga arrinsanayeen xoojinta midnimadooda ayaa xubnaha ka tirsan ku booriyey in maadaama uu jiro culays ka dhashay saamaynta abaarta haddii deegaano ay ku badan tahay beeshu ay roobab ka da'aan in si walaaltinimo ay ku dheehan tahay ay u soo dhoweeyaan walaalahooda ku soo hayaamay
mid markaan noqonno yaan wax noqon karnaa constituencyna wax ka noqon karnaa countyna wax ka noqon karnaa nin kasta oo bahgire midnimada wajeer county waa in laga shaqeeyo iyadoo aad loo rafaasay baa roob dahay hadda xaawaxaaway baa yeerahayso dad walaal oo guureen oo dhinaceenna aadeen roobka inuu dhinaceenna ka daa ma aha ilaahay inuu annaga kalixna jecelya ma aha ilaahay waa qafuururaxiim balaankan roobkii iyo meeshuu ka da'ay iyo meeshii abaartay iyo xilliga iswareejina alla baa shaqo ku leh meeshii uu roob yar ka dacay oo biyo ku jiraan nin muslin hadduu kugu imaaday ha dhibin soo dhoweeya shaha isla cabba biyaha isla cabba isla roob doona meelaha dhinacan hadda wajaha south wax baa la sheegaya niman la garaacay dadka waa masaakiin dad muslim baa nahanay ilaahay muslim buu naga dhigay soomaali buu naga dhigay inay xaggii xaggaba lasoo reebto oo lisu talansulo yaa fiican adduunkan wax joogaya ma leh
maxkamadda maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegtay inuu sii jirayo amarka lagu hakinayo ku tallaabaqaadka go-aankii wasaaradda caafimaadka ee dalka ee ahaa in helitaanka adeegyada muhiimka ah laga xayirayo qofkii aan qaadan tallaalka ka dhanka cudurka covid sagaal iyo toban garsoore antony murima ayaa sheegay in amarkii maxkamadda ee afar iyo tobankii bishii hore uunan waxba iska bedelin ilaa iyo inta laga gaarayo dhegaysiga dacwadda iyo go-aan ka gaarideeda kadib codsi uu gudbiyey nin ganacsade oo lagu magacaabo enok awra ganacsadaha ayaa ku doodaya in amarka wasaaradda caafimaadka uu ka hor imaanayo xuquuqaha aasaasiga iyo xorriyaadka muwaadiniinta sida dastuurka dalka uu qeexayo mister awra ayaa xusay in dowladda kenya ay heshiisyo qarsoodi ah la gashay shirkado caalami ah oo dawooyinka sameeya si kenya loogu iibiyo ama kenyaanka loogu iibiyo tallaalka covid sagaal iyo toban ganacsadaha oo adeegsanaya mid ka mid ah qareenada dalka oo lagu magacaabo harrison kinyanjui ayaa dhanka kale sheegay in ay jiraan suuqyo ganacsi oo aan u hoggaansamin amarka maxkamadda kuwaas oo macaamiishooda weydiinaya shahaadada tallaalka covid sagaal iyo toban ka hor inta aynan u adeegin hase ahaatee garsoore murima ayaan wax go-aana ka qaadan suuqyada balse wuxuu xusay in aysan qayb ka ahayn dacwadda la horgeeyey wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutahi kagwe ayaa horaan sheegay in dhammaan dadkaan iska tallaalin corona laga xayiri doono adeegyada muhiimka ah sida maamulka canshuuraha waddanka k r a maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka waddooyinka ee n t s a waxbarashada isbitaalada socdaalka dekedda goobaha madadaalada booqashada maxaabiista maqaayadaha iyo waxyaabaha kale ee la midka ah madaxa xisbiga o d m raila odinga ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro ismaamulka naakuru halka madaxweyne ku-xigeenka waddanka william ruuto uu lalihiisa geynaya dowla deegaanka buusiya ee galbeedka waddanka wuxuu qorshuu yahay in mister odinga uu isku soo baxyo siyaasadeed ku qabto fagaaraha mazembe si uu dadka uga dhaadhiciy ololihiisa mideynta bulshada ee azimiyo la umoja ka hor inta uunan usii gudbin kivumbuni aan iraahde kivumbini william ruuto ee isna taageero weydiisan doono dadweynaha busia wuxuuna kulamo kala duwan ku qabanayaa degmada loo yaqaana jangaara ee waqooyiga deegaanka teso ruuto ee intaasi kadib usii gudbi doono suuqyada lugiri nambaale iyo sidoo kale andungosi madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa la qorsheeyey inuu shacabka busia kula hadlo isgoyska bulanda junction ee degmada matayos isaga oo sidoo kale tegi doono suuqa murumba ee ismaamulkaasi william ruuta ee socdaalkiisa kusoo gebagabayn doono isku soo baxay uu ku qabanayo suuqyada bukiri iyo budhalangi shalay ahayd markii uu beeniyey in sanadkan looga guulaysan doono madaxtinimada ama ay suurtagal tahay in laga dhaco natiijada codaynta ee bisha sideedaad
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
waxaa xarunta dembi baarista ee magaalada hargeysa ee maamulka somalilan looga yeeray ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa markii uu tegay xarunta c i d da waxaa la socday musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani guddoomiyaha ayaa markii xarunta uu ka soo tegay faahfaahin eh, siiyey warbaahinta isagoo ka warramaya su-aalihii laga weydiiyey ama lagu dhex weydiiyey waaxda dembi baarista
waxay ahayd runtii dhacdo cusub guddoomiye xisbiyo looga yeedho laakiinse annagoo sharciga dabakhayna oo ilaalinayna oo doonayna inaannu muujinno inaannu sharciga ilaalinayno ayaannu tagnay anigii musharaxa madaxweynaha waxaannu booqannay goobtii xarunta c i d da waxaan halkaa kula kulnay saraakiishii oo ugu sarreeyo taliyaha c i d da waxaana i weydiiyey su'aalo aanu arkayay inaanay xaq laygu lahayn oo ay sharci darro tahay waxaa ka mid a su'aalaha la weydiiyey hadalkii ugu dambeeya saxaafadda ka hadla ayaa ka mid ahaa waxay u muuqataa ha hadlina maxaa u hadashee waxaannu se leenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi dalkana dastuurkaa u damaanad qaaday hadduu xisbi yahay hadduu muwaadiniinta yahayba xorriyat qolka oo damaanad qaaday annaguna xisbi ahaan liisan baanu usadan inanu hadalno waxay ahayd su'aalahay weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaanu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar ka mida inay calaamad-su-aal saaran tahay waanu sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan caddaynayo waanu sheegay iminkana waanu sheegaya arrinta noocaasi waxay muujinaysay runtii cagajuglayn iyo in xisbiyada loo muujiyo xorriyaddii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in culays la saaro waxaana diidey xeerarka dalka iyo dastuurkuba way diideen xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa inaan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan marka horeba dastuurku u damaanad qaaday su'aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa oo la yaab leh markan ka hadlaya maxaad u tidhi waxaad tidhi sharci darra ha yeelina dee imminkaabaan ku leeyahay dastuurkaa sharci darra diidey wixii sharciga ka hor yimaada waa nalan void waa sharci darro waxba kama jiraan ma waxaad ku dhiiri gelinaysaan idinku in sharci darra la aqbalo muwaadiniinta somalilan iminkaanu ku celinaynaa waxay u hoggaansamayaan sharciga dastuurku wuxuu yidhi sharciga iyo dastuurkaa loo hoggaansamo iyo shareecada islaamka laakiinse in sharci darra ay u hogaan la yidhaahdo aqbala waa kow oo la yidhahdo maxaa u tirahdaan sharci darraha aqbalina su'aala noocaasa marka dhammaantood la ysku soo wada duubo u muuqanayey in culays lagu saarayo xisbiyada inaanay ka hadal xukuumadda iyo dalbaha ay leedahay qaladadaa sharciga ay gelayso iyo dalka siday u gelisay majiiraa qaldan ee ay hadday sharci tahay ku tumatay hadday tahay siyaasad la hadhay hadday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina waar waannu sheegaynaa ku cabiitami mayno ma aqbalayno ha hadlina xaq baanuu leenahay nin nagu khasbi karaana ma jiro muwaadiniintuna waxay u leeyihiin xor maantaanu hadlaynaa berritaanu hadlaynaa saada baanu hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa wixii sharcigu awood noo siiyey
waa tahay codka guddoomiyaha haddaan intaasi uga gudbo xirsi cali xaaji xasan ayaa bishii kow iyo tobnaad ee sanadkii hore loo doortay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee somalilan iyadoo muddo saddex maalin ah oo ay maanta ku jirto uu socda shirka golaha wadatashiga qaran oo ayna wararku sheegayaan in shirka lasoo gebagabayn doono ayaa la filaya in laga soo saaro warmurtiyadii ku aadan qaabka ay u dhici lahayd doorashada xildhibaanada golaha shacabka si kastaba ha ahaatee waxaa indhaha shacabka ay kusii jeedaan ama si dhow ula socdaan waxyaabaha kasoo bixi doona shirka golaha ee wadatashiga qaran shacabka magaalada qaradho ee puntland ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa ay ka filayaan shirka maanta lasoo gebagabaynayo
shirkaas waxaan u arkaa ay isugu yimaadeen shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir inuu yahay shir looga tashanayo aayaha iyo dirdirgelinta doorashada soomaaliya oo muddo badan jiitamaysay dhinacyo badanna ay weli isku mari laayihiin waxaan rajaynayaa insha allahu haddii eeb idmo in shirka ay ka soo baxdo isafgarad iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii horey loo galay oo ka mid ah heshiiska setembar sidoo kale dhammaan dhinacyada ay isku waafaqaan in bal doorashada maadaama aqalka sare la doortay ayna dhiman tahay aqalkii hoose in la dardargeliyo golaha aqalka hoose xildhibaanada haray inta la shaaciyeyna dhammaan doorashada ay hore u dhaaqdo waxaan rajaynayaa shirkaasu inuu ka soo baxo qodobo muhiim ah oo dalka doorasho geliya waxaan ognahay in shirarkanu muddo badan la qabtay dhuusmareeb in lagu qabtay waxaan ognahay muqdisho laftigeeda in muqdisho laftigeeda dhowr jeer ee in lagu qabtay insha allah waxaan rajaynayaa shirkan inuu noqdo shirkii ugu dambeeyey ee madasha ee madasha qaran ee ay iskugu timaado ee kii ugu dambeeyey oo dalku doorasho ku aado waxaan la soconnaa in golihii inay xildhibaanadii aqalka hoose iyo soo baxeen ay si fiican u socoto waxaan rajaynaynaa inta harsanna sida ugu dhaqsiyaha badan in maamul goboleedyada dalku ay ku soo gabagabeeyaan shirka ka furmay ee magaalada muqdisho oo hogaanka u hayo ee ra'iisul wasaare ee maxamed xuseen rooble iyo dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir waxaan rajaynaynaa insha allahu inay kasoo bixi doonaan een runtii een wax miro dhal ah oo runtii aan dhihi karna dalka iyo dadka miro dhal bay u yihiin waana waxaan rajaynaynaa insha allahu inuu noqdo een kulankii ugu dambeeyey oo jadwal rasmiya lagu soo saaro doorashada joodhe bay dib u dhacday madaxileedkii waxa weeye een dastuuriga ah ee dowladdu waqti sanad iyo dheeraad bay madaxa la sii gelaysaa marka waxaan rajaynaynaa ilaahay haddii ilaahay idmo inuu kasoo baxo een wax dadka iyo dalkaba insha allahu ku farxaan dareenka shacabka runtii waxa weeye fifty weeye dareenkoodu mid dhiilaana waa jira mid farxadeedna waa jiraa haddii shirka lagu kala kaco waxaa la filayaa dareenka shacabka inuu isbedelo oo quus istaagaan laakiin haddii shirka lagu heshiiyo dareenka shacabku waa isbedelayaayo waddankuna doorashuu ku tallaabsanaya aragtideeda ku saabsan shirka ee ka furmay magaalada muqdisho ee xarunta gobolka banaadir dhaweynayaa sababta anu waxa weeye dalkeennu waxa weeye burbur ayuu ku jiray muddo fara badan oo soddon sano ku dhowdhow ama soddon sano ma hadda wax dheer yihiin muddadaa uu dalku burbur ku jiray maalinba meel ayaa dowladnimadeenna ay soo istaagaysay hadda waxaa muuqata infifaale nabadeed horumarneed iyo waxa weeye isku duubni waxa weeye maamul sida muuqata dowladda federaalku waa central governmentigi waa dowladda dhexe nin walbaba rajadiisu si un weeyaan haddii shirka kani uu mid wax tari noqon kari waayo to waa nasiib daro waa nasiib daro soomaali weyn meel walba ay joogto haysataa alla waxaan ka baryaynaa horta inay qalbigooda ilaahay isu duwo soomaaliyay talo talo kuguma noolee adigaa ku nool talo midda in hortaalana waa ubad taag daranoo tabantaaba daayoon la taageerin weligood inta taag la bidayow horta waxaad ku talisaan hadba talada tii wacan waxaad tix raacdaan taladii wacneed ay leego waagii hore tidhi warheedha isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageero weligiin haddaan taa la yeelayn taxigta waxay noqon inaan kala tagnoon dhoof tacbir soconaa markay tala xumaataa heedhe baddana lagu tuuraa kuwaan tooda gelinuun u tagaan shisheeyaha tuugsi gacanta dhiganaa dabadeed tirtirannaa dalka ruux u tali iyo cid u taagan waaya
waa tahay codadkaasi da intaasi uga gudubna golaha wadatashiga qaran oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta kulan la yeeshay wakiilo ka socda bulshada rayidka ah iyo haweenka ee soomaaliyeed madaxda golaha wadatashiga iyo bulshada rayidka ayaa waxay ka wada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyagoo ka dhageystay talooyinka ku aadan hufnaanta doorashada iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee golaha shacabka madaxda ee si gaara diiradda u saaray hufnaanta doorashada sixitaanka waxyaabihii ka qaldamay doorashada iyo jaangooynta xilliga lasoo gabagabeynaya doorashada golaha shacabka baarlamaanka kuwi tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya wixii kusoo korro dib ayaad kala socon doontaan dhankaasiya puntland haddii aan dib idinkugu celiyo ciidamo ka tirsan booliska dowlad goboleedka puntland ayaa maanta waxay magaalada boosaaso ku xirxireen qaar ka mid ah wadayaasha takaasida kadib markii lagu eedeeyey inay weerar inay warar been abuura ay faafiyeen si looga barkaco magaalada darawaliinta la xiray ayaa gaaray ilaa iyo saddex kuwaasoo lagu eedeeyey inay hormuud u ahaayeen khalqalgelinta amniga ee magaalada boosaaso si ay dadka u barakacaan waxaa arrimahan ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare cabdiqaadir jaamac dirir oo shir jaraa-ida oo warbaahinta u qabtay magaalada boosaaso waxa uu digniin u diray cid kasta oo isku daydo in ay faafiso warar khalqal lagu gelinaya amniga ama dadka loo horseedaya inay magaalada ka barakacaan dhankaasi iyo caalamka haddii aan eegno kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal looga shakisan yahay inuu yahay nooca balistiga kaasoo ku dhacay badda dalka jabaan ilaalada xeebaha ee waddanka jabaan oo markii ugu horreysay ka hadlay arrinkan ayaa sheegay in gantaalkaasi uu noqon karo nooca balistiga balse ma aysan bixin faahfaahin dheeraada mas-uuliyiinta jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa dhanka kale sheegay in markii ugu horreysay ay xukuumadda pyongyang tijaabiso hub sanadkan cusub ra-iisul wasaaraha dalka jabaan fumiyo kishida ayaa u sheegay warbaahinta in tan iyo sanadkii hore dowladda kuuriyada waqooyi ay si joogta u ridaysay gantaallo taas oo ku tilmaamay mid aad looga xumaado wasiirka gaashaandhigga jabaan nobiyo kishi ayaa saxaafadda u sheegay in gantaalka looga shakisan yahay inuu yahay nooca balistiga loo yaqaano islamarkaana uu jiray masaafo dhan shan boqol oo kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin meel ka baxsan aagga dhaqaalaha ee jabaan dhankaasi kazakhstan haddii aan eegno waxaa lagu soo waramayaa in inka badan kun dibadbaxayaal ah ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada ugu weyna dalkaasi almati iyaga oo sida ay warku sheegayaan tegay dhismaha ee ama xafiiska duqa magaaladaasi shacabka ayaa kasoo horjeeda in la kordhiya qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka ciidamada ammaanka ayaana gacanta ku dhigay in ka badan laba boqol oo ka mid ah dadka ka qayb qaatay dibadbaxyada tani ayaa kusoo beegmaysay iyadoo madaxweynaha dalkaasi kasiim joma tukayeeb uu kala diray golaha wasiirada sidoo kalena uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo soconaysa muddo laba cisho ah ugu dambayntiina ee dalka hong kong waxaa lagu soo waramayaa in maamulka halkaasi ka arrimiyo uu soo saaray xayiraad jiraysa laba toddobaad oo uu ku mamnuucay qaar ka mid ah duulimaadyada halkaasi taga ee kasoo ambabaxa ilaa iyo sideed waddan tani ayaa loo aaneeyey xayiraado la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban duulimaadyada la xayiray ayaa ah kuwa dalalka australia canada faransiiska india bakistan philibiin britain iyo sidoo kale maraykanka iminkana fariinta corona
qof ehelkaaga ka mid ah haddii uu qabo koronafayras ha qarin ee maamulada caafimaadka ku wargeli si loo daaweeyo idinkuna uunan idiin galaafan fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari